إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بإذن الله سبحانه وتعالى ولا ليال موضوع سعد أخردين أماد مقشين ومقعي سويهي من مفاتيح الفرج ayaynu kelmado kooban aynu iska odhan doonaa mafaatiix macnaheeda waad garanaysaan waa furayaasha alfarajna waa dhibaatadu inay faydanto oo ciddii ay ku habsatay laga dulqaado marka furayaasha waxaynu uga jeednaa arrimaha sabab u noqda in ilaahay subxaana wa tacaala addoonka dhibaatooyinka haysta uu ka dulqaado waxaynu dhammaanteenba ogsoonnahay adduunyadan aynu joognaa waa daaru imtixaanin wa ibtilaa waa daar ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu ku imtixaamayo oo rabbi subxaana wa tacaala uu kala saarayo man yu'minu waman yukadib man yu'minu biاlqadari waman yukadibu biاlqadar man yasbiru waman yajzac ilaahay wuxuu kala saarayaa ahluliimaanka iyo ahlu alkufr kuwa qadarka rumeeyey kuwa beeniya wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala kala saarayaa dhibaatooyinku marka ay dhacaan kuwa sabra ee ixtisaaba iyo kuwa dhibaatadu marka ay dhacdo argagaxa argagaxaasina sababuu ugu noqdo inay qadarka ay beeniyaan ama ay caaridaan ay ka hor yimaadaan ama allah subxaana wa tacaala amarkiisa kownigaa ay wax ka sheegaan dadka qaar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamaa fi dunya yabtaliihim biاlamraad wاlawjaac wاlaalaab xanuunu ilaahay dadka qaarkood uu ku imtixaamaa taasina aada bay u fara badan tahay haddaad tagto maanta goobaha caafimaadka kuwa guud iyo kuwa gaarkaaba dad fara badan oo xanuunsanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala xanuun uu ku imtixaamay oo shiddada iyo dhibaatada xanuunku ay hayso ayaa kuyi ugu jira haddaad tagto dhakhtarada waadhar kale dadka la dhigo dad fara badan oo masaa'ib kala duwan ay ku habsatay baa jiifa kuwa jaban kuwa qalan kuwa maradku uu dishoodo dhulka uu rido dhulyaalah nooc walba waad ku arkaysaa dadka qaar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamaa bilfaqr wuxuu ku imtixaamaa xoolo markii hore ay haysteen inay ka baxaan oo ay noqdaan muflisiin bacda an kaanuu akhniyaa kuwo caydha faramaran iyagoo markii hore ahaa kuwa maalqabeena dadka qaar waxaa lagu imtixaamaa caruur la-aan iyo ubad la-aan taasay ka cabanayaan oo shiddada haysataa waa tahay dadka qaarkood waxaa lagu imtixaamaa caruur ilaahay uu siiyey oo aad ay u jecel yihiin in laga qaado sidaasoo kale qaraabadooda kale ee ay jecel yihiin dadka qaarkood waxaa lagu imtixaamaa bilkhawf baqaa lagu imtixaamaa iyo nabadgelye daro ee ilaahay subxaana wa tacaala ku imtixaamaa kulu hada ya cibaad allah biqadaaءi illaahi wa qadari dhibaatooyinka aynu sheegnay iyo kuwa kale faraha badane tusaalaha un ay u yihiin ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa ayay ku dhaceen qofka muuminkaahina waxa uu rumaysan yahay shiddo kasta iyo kurbo kasta oo adduunyada dusheeda ku haleeshaa inay ku dhacday biamri illaahi subxaana wa tacaala ilaahayna xikmad uu ka leeyahay xikamka ku jira ibtila'aadka iyo tilka shadaa'id dhibaatooyinka iyo kurbooyinka dadku ay la kulmayaan inta adduunyada ay joogaan waa fara badan yihin waxaa ka mid ah tamxiis in addoomihiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu kala sooco waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala in dadka qaarkood uu u dembi dhaafo oo dhibaatada haddii ay ku sabraan sabab ay u noqoto takfiira sayi-aat xumaanahoodii in laga dhaafo waxaa ka mid ah rafcu darajaat walihaada waxaad ogaataa dhibaato kastoo kugu dhacda adduunyada inta aad joogtid oo ku xanuujisa oo ku murugo gelisaa inaanay ahayn shar maxdi ah dhib barax tiran ma aha fawaa'id bay leeday waa muraadu ligayri ilaahay sababta uu doonay ee uu qadaray waxay tahay waxyaabo ka dhalanaya oo wanaagsan oo kuwa aynu tusaalaynay ay ka mid yihiin farajku walaalayaal wuxuu dhacaa bacda shidda dhibaato dabadeed dhibaatadii marka ay faydanto ee laga bogsado waxaa dhacay baa la odhanaya waa faraj dhibaatooyinka aynu tusaalaynayo kuwa kale faraha badane lamid a rafcuhaa laa yakuunu ilaa biamri illaahi subxaana wa tacaala biidnih cid qofka dhibaatooyinkaasi ay haystaan ka dulqaadi kartaa ma jirto allah subxaana wa tacaala mooyaane walihaada bal u fiirsa qowla allahi tacaala wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu hadduu ilaahay dhibaato ku taabsiiyo manaa xanuunkeeda aada dhamiso cid kaa dulqaadi kartaa ma jirto allah subxaana wa tacaala mooyaane wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih hadduu ilaahay khayr kula doonana cid ilaahay fadligiisa kaa celin kartaa ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa kelidii farajka keena dhibaatadana addoomaha ka dulqaada aman yujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu asuu ilaahay baa subxaana wa tacaala kelidii ah ka dhibaataysani marka uu baryo baahidiisa iyo dantiisa u bandhigta ka ajiiba dhibaatadana ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa fayda cid kaloo hawshaa qabataa ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatooyinka faraha badan ee bani aadamka adduunyadan ku haysta ibtila'aadka iyo imtixaanaadka dadka muuminiinta ah ay la kulmayaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu qadaray asbaab waxaana rabbi subxaana wa tacaala uu yeelay furayaal sabab u noqda dhibaatadaasi in addoonka laga dulqaado walihaada waxa waajib inagu ah dhammaanteenba asbaabta farajka keenta iyo mafaatiixda iyo furayaasha albaabada farajka lagu furto inaynu xaqiijinno waxaana ina xusuusinayaa asbaabtaasoo qaar ka mida caawa aynu xusi doonaa kulluhaa waa madhar min madaahiri aliftiqaari ila allah wاtadaruci lahu واlictiraaf bqudraة اllahi wa quwatih wa cajzi cibaadihi wa dacfihim waxyaabaha ilaahay sababta uga dhigay in addoonka dhibaatada haysata ay ka faydanto dhammaantood ama mid kastoo ka midi waa muuqaal ka mid a muuqaallada tusinaaya addoommadu ilaahay subxaana wa tacaala inay u baahan yihiin oo ay tahay inay isu baahiyaan oo ay isu dhuldhigaan waa muuqaal tusinaya qirasho addoonku uu qiranayo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa iyo addoomaha taagdaradooda ilaahay subxaana wa tacaala karamkiisa iyo deeqsinimadiisa raxmada ilaahay sidaa raxmadda ilaahay siday u ballaadhan tahay fadliga ilaahay subxaana wa tacaala iyo ixsaankiisu sida uu tirada badan yahay walihaada waxaa la gudboon addoon kastoo muslima rag iyo dumar marka xaaladdu ay ku adkaato dhulku uu ku cidhiidhsamo xaaladdiisu ay xumaato rajada adduunyada uu ka qabaa ay noqoto mid hoosaysa iyadoo sababtu ay tahay shadaa'idda ama dhibaatooyinka iyo kurbooyinka uu la kulmaayo oo uu gaadho addoonku xaalad murugo iyo warwar qalbigiisa uu ka buuxsaday marka albaabadu ay ku soo xidhmaan addoonka waxaa la gudboona waajib ku ah an yatraqa axada haadihi alabwaab albaabadaas ilaahay sababta uu uga dhigay farajka furayaasha ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey si aynu ugu furanno albaabada farajka addoonku inuu garaaco ayaa la gudboon waxaa laga yaabaa haddii mafaatiixda ama furayaasha uu isticmaalo asbaabtaana uu la yimaado in farajku uu noqdo mid harhkiisa uga dhow qariib inuu noqdo waxaa in sha allahu tacaala darsigeennan caawa aanina xusuusin doonaa lix arrimood oo ka mida mafaatiixu alfaraj waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala sababta uu uga dhigo in addoonka dhibaatada haysataa laga dulqaado qof kastoo bani aadami dhibaato ka cabanaya miday ku weyn tahay iyo miday ku yar tahayba adduunyadan adduunyadanina laa tasfu liaxad qofna saafi uma aha fiiha almukadiraat wa fiiha almunaqisaat waxyaabo qofka ka dhooqeeya nolosha iyo waxyaabo xataa macaankeeda inuu ku margado oo hunguri mar ay yeelan weydo sabab u noqdo ayaa adduunyadan ku badan walihaada aynu ta'aamulna walaale aynu ufiirsanno asbaabtan waxaa igu kalifay mawduucan inaan ka hadlo bishii rabadaan dhexdeeda ayaa ciwaankaasi uu igu dhashay salaad duhur dabadeed waxaa sabab igu noqday mawduuca ama ciwaanka inaan ikhtiyaaro ama aan doorto maqal aan maqlay kelmad axadu ikhwaanina bacda salaati duhr uu nooga jeediyey masaajid oo markaa isagoo mawduucan aan ciwaan ka dhigan wax kamida uu ishaaray taasi waxay igu dhalisay inaan ta'amulo ama aan u fiirsado waaqiceen dhibaatooyin fara badan baa inala soo gudboonaada dhibaato markay nala soo gudboonaato cid xusuusata mafaatiixu lfaraj aada bay maanta u yar tahay yacni alxayaaةu اlmaadiya dagat calى اnnaas noloshan iyo aragtidan maadiga ah ayaa dadka maanta ka qaalib noqotay cid kaleba ha eegina bal adigu dib isugu noqo haddii xanuunu kugu dhaco maxaad samaysaa cidda u horaysa aada xusuustaa waayo badankeennu waxaynu xusuusanaa shaki la-aan dhakhtarka dhakhtarkaan u tegayaa dhakhtarka kaadh iga soo jira dhakhtarka ii geeya carruurtu markay xanuunsato iyo dadka kaleba markiiba dhakhtarkaa laala xusuusanaya haddii khilaaf uu dhaco ama mushkilad ninka iyo xaaskiisa ama laba qof oo kale oo mucaamalo adduunyaba ay ka dhaxayso markiiba waxaa la xusuusanayaa makhluuq odayaal inoo doona garta gala ama maxkamadayna gee baa la odhanaya wahaakadaa qof kastoo xaaladii ay ku adkaato inta faraha badan arrin maadiya oo ka mida afcaasha iyo acmaasha makhluuqa oo uu isleeyahay dhibaatada waxbay ka taraysaa sabab bay u noqonaysaa ayaa had iyo jeeraale la xusuustaa cid markiiba ay ku soo degdegto quluubtooda inay ilaahay subxaana wa tacaala ay xusuustaan oo ay la yimaadaan mafaatiixu lfaraj si ilaahay dhibaatada uga dulqaadaa aada bay maanta u yaryihiin leanno khaflada iyo mooganaanta ayaa aada iyo aada maanta u fara badan dikriga iyo xuskuna iyo xusuusashaduna aada iyo aada bay u kooban tahay mafaatiixu اlfaraj aada bay u fara badan yihin waman ta'amala fii kitaab illaahi wajada dalik ilaahay kitaabkiisa qofka u fiirsadaana furayaal fara badan buu ka helaya wakadalika fii xayaati alambiyaa laa siyama fii xayaati nabiyina calayhi salaatu wasalaam wa fii xayaati saalixiin xaqiiqata wax fara badan idinmaan soo diyaarin ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa gaar ahaan qisasu alambiyaa ayaa waxoogay aan dib ugu noqday oo waxyaabo iila muuqday dhibaatooyinka ambiyada soo mariya ibtila'aadka ku dhacay inay faraj uga noqdeen ayaan insha allah ina xusuusin doonaa waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ashadd الnaasi balaaءa alambiyaa uma alamhalu faalamhal dadka waxaa ugu imtixaan daran imtixaanka ugu adag ee ugu badani uu maraa ambiyada waxaa ku soo xiga dadku sida ay u kala wanaagsan yihin ay u kala toosan yihin buu imtixaankaasi ugu kala badan yihi wa yubtala arajulu calaa qadri diini imtixaanka qofka la marinayaa wuxuu leegaadaa inta diintiisu ay leeg tahay inta iimaankiisu uu leeg yahay haddaad markaa u fiirista xayaata alambiyaa aada akhrido suwarka ka sheekeynaya qisasu alambiyaa suuratu alambiyaa suuraddaa loogu magac daray ambiyada iyo suwarka kale sida suuratu saad iyo suuratu asaafaat waxaad arki kartaa imtixaano la mariyey in badanoo ka mida ambiyadii ilaahay uu soo diray waxaa isla markaa la socda wixii ilaahay sabab uuga dhigay imtixaankaa in laga dulqaado iyo wixii farajka sabab ugu noqday ee furo u noqday mafaatiixu lfaraj oo shana caawa ina xusuusinayo waxaa u horeeya adducaa ilaahay subxaana wa tacaala addoonku inuu baryo marka dhibaata ay la soo daristo xaaladduna ay ku adkaato cidhiidhi uu galo inuu markiiba ilaahay xusuusto subxaana wa tacaala oo baahidiisa uu bandhigo oo ilaahay uu weydiisto dhibaatadaa inuu ka dulqaado ducadu waa cibaado aada iyo aada u weyn bal waa cibaada taxmilu fii tayaatiha cibaadaat kaiira cibaadaatin kaiira cibaadadu ducadu waa cibaado cibaadooyin fara badan ay ku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala markaad baryayso waxaad samaynaysaa dulli iyo inkisaar iyo tada- tadaruc qalbigaagaa jabaya amaama rabbika subxaana wa tacaala ilaahay baad isu dullaynaysaa o isu dhuldhigaysaa waa cibaada taas aydan tactarif bifaqrig waxaad ictiraafaysa aada qiranaysaa faqrigaaga iyo baahidaada iyo awood daradaada ayضa tactarifu biquwaة اllaahi wa qudratihi wa karamihi wa ixsaanihi wa fadlihi wa raxmatihi ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa xooggiisa ilaahay subxaana wa tacaala deeqsinimadiisa raxmadiisa iyo fadligiisa iyo ixsaankiisa ayaad xusuusanaysaa markaad ilaahay subxana wa tacaala aada baryeysa adif ilaa hada ilaahay baad ammaanaysaa subxaana wa tacaala ma dareenna ilaahay markaynu baryayno inaynu ilaahay ammaanayno oo ilaahay markay u yartay waxaad ku ammaanaysaa bilghina waalkaram inuu hani yahay wax bixin karo adigan wax weydiisanaya waxaad ilaahay ku ammaanaysaa inuu yahay kariim fadligiisa iyo khayrkiisa iyo raxmadiisa addoomihiisa aan kaga bakaylin idan ducada haddaad u fiirsato waxaad fahmi kartaa sababta ay u weynaatay ee inay cibaadadii oo dhanba tahay rasuulku ugu sheegay adducaa huwa alcibaada waxaad fahmi kartaa sababta qadarka ay ku yeelatay inay tahay cibaado cibaadooyin fara badan ay ku guda jiraan waa cibaado aada iyo aada u weyn addoonku wuxuu muujinayaa baahida ilaahay u qaba subxaana wa tacaala waxaanu ictiraafayaa ilaahay awooddiisa iyo qaninimadiisa xaaladdu markay kugu adkaato warwarkaaguna uu weynaado waxaad garaacdaa baaba adducaa manaa laa laa yarudduka lisaanuka carabkaagani ilaahay fadligiisa ayaanu kaa celin laa tabkhal calaa nafsika biducaa manaa naftaada ducada ha kaga bakaylin ducada ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku faydaa warwarka iyo murugada waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay furo lagu furto albaabka farajka wa qaala rabukum idcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin ilaahay wuxuu leeyay rabbigiin wuxuu idin yidhi waxaa layna xusuusiyey inuu yahay rabbigeen alkhaaliq almaalik almudabbir rabbigiin wuxuu idin yidhi ibarya waan idin ajiibi doonaa waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaa haddaynu isxusuusino tusaalayaal aynu ka soo qaadanno xayaatada ama nolosha ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala uu imtixaamay iyo sida ay furahan u isticmaaleen sababna uu ugu noqday in faradku xagga samada uuga yimaado nabiy llaahi yunus ibnu mata rasuulka inoo sheegay ibnu mata in la odhan jiray nabiy llaahi yunus ibnu mata ibtilaa iyo imtixaan buu ilaahay subxana wa tacaala uu la kulmiyey waxa uu ka cadhooday qoomkiisii markii dacwadiisii ay aqbali waayeen waa uu iskaga tegey waa uu socdaalay dooni ayuu fuulay si uu uga fogaado qoomka noocaas waxaa dhacday doonidii culays awgii inay ciirciirtay waxaa markaa la sameeyey ama lagu teliyey dadka qaarkood in laga tuuro doonida si inta kale ay u badbaado arrinta noocaasna waxaa lagu gaadhay qorituur waxa uu ka mid noqday nebiy llaahi yunus kuwii qorigoodu uu ku soo baxay in badda lagu rido baddaa lagu riday haadaa huwa awalu libtilaa qorituuradkii uu galay in nasiibkiisa iyo natiijadiisu ay noqotay inuu ka mid noqdo kuwa badda lagu daadinayo waa ibtilaaga bilowgiisii badda markii lagu riday waxaa liqay xuut ama nibiri ayaa liqay wuxuu galay xaaladda adag dulumaad mugdiye kala sarreeya caloosha xuudka mugdigeedii waa ku guda jiraa biyihii baa ka sarreeyo iyaguna madow kale sababu noqonaya haddii markaa ay habeen tahayna madowgii markaa habeenku isaguna waa jiraa xaaladda noocaasi murugo iyo warwar daran ayaa nebiga ilaahay ambiyadiisa ka mida ay ku beertay ilaahay baa subxaana wa tacaala dhowr meelood oo qur-aanka ka mida qisadiisa ku sheegay wadannuuni id dahaba muqaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi اظulumaat an laa ilaaha ila anta subxaanaka inii kuntu min aلظaalimiin ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed wuxuu ku leeyahy qof kastoo muslima waxaad xusuusataa dannuun nabiy llaahi yunus yanaa magiciisa ama laqabkiisa waxaa markaa loo nisbeeyey nibiriga ama xuudka liqay isagoo cadhaysan buu tegey buu ley ilahi subxana wa tacaala fadanna an lan naqdir caleyh ay an lan nudayiqa caleyh inaanaan cidhiidri gelinahayn buu u maleeyey waxa uu galay caloosha nibirigaas xaaladda adagi markii ay la soo gudboonaatay ilaahay buu subxaana wa tacaala xusuustay naada yuu u dhawaaqayaa rabbigii buu u dhawaaqaya mugdiyada isagoo ku jira ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku baryi ugu tawasulay bikelimati tawxiid wa hiya afdalu maa yutawasalu bihi ila allah wax ilaahay loogu tawasulana waa ta u fadli badan an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aaalimiin وhada laa shaka duعاء bal waa أfضل الduعاء wa khayr الduعاء kelimaة التwxiid oo qura haddaad ku celceliso ha moodin ilaah inaanad baryin waa ducada ta u khayrka badan uguna fadliga badan walihaada ilaahay subxaanaه wa taعaalى wuxuu ishaaray inay duco tahay waa ku yihi faاsتajabnaa lahu wanajaynaahu min اlغm kadalika nunji اlmuminiin ilahy wuxuu leey ducadiisii waanu aqbalnay uu ilaahay ka baryey in xaaladda adag ilahay uu ka badbaadiyo faradkii baa yimi bacda adducaa ducadaa sababu noqotay ilaahay waanu badbaadinay buu leeyihi mu'miniinta waddadiisa mare ee sidiisaas oo kala yeelana sidaasaanu dhibaato kasta iyo xaalad adag oo kasta oo la soo gudboonaata aanu uga badbaadinaynaa buu leeyahi rabbi subxaana wa tacaala fii suurati saafaat ilaahay wuxu uhi waina yuunusa lamina almursaliin id abaqa ila alfulki almashxuud nebi yuunus wuxuu ka mid ahaa rususha ilaahay uu soo diray isagoo qoomkiisii ka baxsanaya ee waxau raacay doon raran dad iyo alaabiba waa ku rarantay fasaahama fakaana min almudxadiin doontii markii laga baqday inay qarqoonto waxaa loo qori tuurtay ciddii baddaa lagu ridi lahaa sidii doonta loo khafiifin lahaa waxaa qorigiisi uu ku soo baxay macnaa in badda lagu rido faltaqamahu alxuut wa huwa muliib manaa waxaa liqay oo ka digsiiyey nibirigii iyadoo weliba xaaladdaasi uu yahay mid macnaa canaanino ay ku socoto macnaa khalad sameeyey ama ilaahay subxaana wa tacaala dembi ka galay maxaa sababu noqday xaaladda adag inuu ka badbaado dikru اllah ilaahay xuskiisa falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabita fii baطnihi ilaa ywmi yubcathuun haddaanu ka mid noqon lahayn kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixsada caloosha nibiriga ayaa xabaashiisa noqon lahayd oo ilaa dadka lasoo saarayo suurta la afuufayo uu ku jiri lahaa ilahay wuxuu leeyay fanabadnaahu bilcaraa nibirigii baa soo tufay ilaahay baa amray subxaana wa tacaala badda dhexdeedu kumuu tuurin hada min alfaraj banaanka ayaa uu ku soo tuuray wa huwa saqiim isagoo xanuunsanaya oo bani aadam xayawaan calooshii muddo ku jiray isagoo taag dareeyey oo xanuunsanaya ayaa banaanka uu ku soo dhacay ilaa ducada farajkii sababta ay u noqotay intaa kuma ekaan isagoo xanuunsanaya oon socon kar ahayn oo baadiyo biyatoona aan haynin banaankaa hadduu ooli lahaa waa dhibaatoon lahaa ama waa dhiman lahaa laakiin bal ilaahay siduu u badbaadiyey baleeg wa ambatnaa calayhi shajarata min yaqtiin geed baa ilaahay subxana wa tacaala uu halkii uu jiifay uu ka soo saaray geedkaasi laba faa'iido ayuu u taray marka koowaad har buu u noqday mar labaadkana midho ayuu ka cunayey markii uu caafimaaday ee lugihiisa uu ku socday ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu amray inuu ku noqdo qoomkiisa wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun boqol kun oo qof bal in dheeraadka ah oo ka badan baanu u diray buuhi ilaahay weli farajkii baa socda markii hore quus buu qoomkiisii ka soo istaagay waa kaa ka cadhooda iskaga tegeyba mar labaadkii ilaahay muxuu leeyahy fa aamanuu bihi famatacnaahum ilaa xiin xataa ducada farajkii ka dhashay isaga kuma koobnaan qoomkiisii buu gaadhay waxaa sabab ay u noqotay inay ilaahay subxana wa tacaala rumeeyaan iimaankaasina wuxuu sabab u noqday in ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada iyo aakhiraba uu ugu raaxeeyo sidaas ayaa walaalayaal ducadu xaaladaha adag dawa ay uga tahay dadka maanta cabanaya mid xaaladaasoo kale ku jiraa ma jiro haddii dhibkiisu xaaladaasoo kale ay la mid tahayna macnaa waa yar yihiin ducaa sabab u noqotay xaaladdaasi inuu ka badbaado duco qalbiga ka soo gooday oo albaabada samada gashay hada nabiy llahi ibraahim ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku imtixaamay bicadami alinjaab inaan caruur ilaahay aanu siin ilaahay buu baryey subxaana wa tacaala weliba ilaahay waxa uu ka baryey manaa walad saalixa ilmo kastama weydiisane carruurta qaarkood baa shar waalidkood iyo ummadda inta kaleba ku ah maanta u fiirso imise ayaa dumar ku wareegaya dhakhaatiirta oo ka cabanaya ubad la-aan oo laga yaabo maalinna inaanay ilaahay xusuusan oo aanay carruur weydiisan kam min rajul ayaa isagiiyo xaaskiisu ay isu raacayaan dhakhtarro gudaha ama debadda ah iyagoo xal u raadinaaya ubad la-aanta waxa weeyaan haysata waxaa laga yaaba yowman min addahr inaanay albaabkaa aanay garaacin baabu ducaa oo miftaaxa ka mida min mafaatiixi alfaraj ee xaaladda adaga ay dhibsanayaan macnaa faradka uga noqon lahaa inaanay qaadanba laakiin nabiy llahi ibraahim wuxuu yidhi dhowr kelmadood rabbi hablii min asaalixiin ilaahayow macnaa ubad ama ilmo wanaagsan ilaahayow isii oo dadka saalixiinta lamid ah markiiba faradkii baa yimi bacda hada ducaa mubaasharatan fabasharnaahu bigulaamin xaliim markiiba waxaa loogu bushaareeyey oo malaa'ig ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray ay ugu bushaareeyeen inan weliba sifo wanaagsan leh sifatu lxilmi ku sifaysan wa hada nabiy llaahi zakariya waxaa nebi ilaahay u soo diray reer banu israa'iil da-diisi baa weynaatay calaamaadkii gabowga ayaa ka muuqday waxaa u yimi nadiiru lmowt dhambaalkii geeridu ay iska soo horreysiinaysay madaxiisii baa ciro ay caddaysay reer banu israa'iilla cid risaaladda ah iyo ammaanada iyo dacwada uu ku aamino sida aayaadka ka muuqata kuma arkahayn ilaahay buu subxaana wa tacaala weydiistay walad cilmigan iyo khayrkan iyo dacwadan ka dhaxla weliba ujeeddada dad fara badani marka waladka ay dalbayaan ay ka leeyihiin iyo ta uu ka lahaa nabiy llaahi zakariya way kala duwaneen isaga waxaa ku kaliftay inuu ilaahay walad weydiisto manaa xirsan calaa baqaa'i arisaala wa istimraari dacwa dadaaluu ku dadaalayey fariintaa xagga ilaahay ka timi ee isaga lagu soo dejiyey inay baaqi sii ahaato marka u dhinto dacwadanina ay sii socoto ilahay baa subxaana wa tacaala qisadiisa inooga warramay id naadaa rabbahu nidaءa khafiya taasi waxay tusinaysaa anahu kaana mukhlisa fi اducaa wa baciida can الriya si qarsoon oo hoose oo cidina aanay maqlahayn buu ilaahay subxana wa tacaala uu baryay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhawaaqay qaala rabbi inii wahana alcadmu minii washtacala الra'su shayba bal u fiirsa waxa ilaahay ugu tawasulayo waa nawc min anwaaci الtawasul takarara fi ducaaءi اlanbiya lakin gaalib الnaasi canhu jaahiluuna wa kaiiru min طalabati اlcilmi canhu gaafiluun waa nooc ka mida tawasulka oo ducada ambiyada aada ugu soo noqnoqday oo dadka badankoodu ay moogan yihiin jahli ay kaga sugan yihiin in badan oo طalabatu lcilmiga ka midiina ay moogan yihiin oo aanay u fiirsan xataa marka laga hadlaayo anwaaca tawasul almashruuc siyaabaha ilaahay loo baryo iyo waxyaabaha ilaahay lagu baryo wax lagu weydiisto hadya jeraale waxaa la sheega awoon in ilaahay magacyadiisa lagu baryo acmaasha saalixa in lagu baryo qof saalixa in la yidhaahdo ilaahay i bari laakiin nooc afraad baa jira oo aada ugu soo noqnoqday qur-aanka oo aada tawasulu ila allahi bilxaal xaaladda aada ku sugan tahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala aada ku barido oo taagdaradaada iyo dacfigaaga iyo baahidaada iyo xeelad la-aantaada inaad ilaahay u sheegto subxaana wa tacaala wa tatabara min alxawli waalquwa awood iyo xeeladba aad ka aada ka beri noqoto bal u fiirso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu tawasulay ilaahay oo lafahaygii baa daciifay buui laf hadday daciifto ma jir baa taagnaanaya jirka maxaa hayuu ku taaganya bilcibaad min baabi lawlaa jirka intiisa kale inay daciifto haddii lafihii oo meesha u adkaydii waxa weeyaan ay daciifeen washtacala ra'su shayba wa hada yanaa nadiiru lmowt waa shaygii mowtka ka soo horreeyey ama geerida cira ayaa madaxii uu huray manaa cira ayaa isqabatay madaxii wlama kun biducaaئika rabi shaqiya wuxuu ilaahay ugu tawasulayaa kadalik bisifati اlijaaba oo ilaahay uu ku sifaysan yahay ilaahayow marka aan ku baryana baryadaada macanaa kumaan qadi jirin oo markaan wax ku weydiisto waxaan kaaga bartay waxaan ku weydiistay inaan kaa helo markaa sifatu اlijaaba ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu tawasulaya nabiy llaahi zakariya wuxuu ilaahay weydiistay winii kiftu lmawaaliya min waraa'i almaqsuud bilmawaaliya huna waa dadkii nebiga u ahaa ee loo soo diray macanaa waan u baqday buu leeyahay waaan d haddaan sidaa aan ku dhinto waxaan ka baqanayaa cid risaaladii iyo fariintii la dhex joogta oo dacwadaasi dhexdooda kaga baaqaysa in la waayo wa kaanat imra'atii caaqira weliba gabadhayduna waa madhalays xaaskayguna waa madhalays fahab lii min ladunka waliya yariunii wa yariu min aali yacquub ilaahayow waxaad ii hibaysaa walad buu ilaahay weydiisanaya dakara laba shaqadiisu maxay ay noqoto inuu isagana dhaxlo reer yacquubna uu dhaxlo muxuu ka dhaxlayaa manaa reer yacquub waxba isuma aha hadii la odhan aabihii maal buu ka dhaxlayaa waxa uu ka dhaxlayaa waa alcilm mid anigana cilmiga iga dhaxla reer yacquub cilmigoodana dhaxla ambiyada wax kale lagama dhaxlo naxnu macaashir alambiyaa laa nuuras ma taraknaahu sadqa ayuu uhi rasuulku alayh afضal الsalaatu watasliim wajcalhu rabbi radiya weliba ilah waxaad ka dhigtaa mid ilaahayna raali geliya isagana laga raali noqdo oo aqwaashiisa iyo afcaashiisu ay noqoto murdiya ilaahay subxaana watacaala farajkiibaa farajkii ilaahay baa u yimi markuu ilaahay sidaa u bariyey ya zakariya ina nubashiruka bigulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya zakariya waxaanu kugu bushaaraynana inan baanu kugu bushaaraynayna weliba waa loo sii magac bixiyey taana waxaa laga qaadanaya ilmuhu isagoon dhalanba in loo magac bixin karo haddii la ogaado inuu inan yahay magac inan haddii la ogaado inuu inan yahayna magac dumar waktigeeda ay ku jirna waa la ogaan karaa haddii kalena waxaa la odhan karaa hadduu inan noqdona magaciisu waa sidaa haddii inanu noqdona magaciisu waa sidaa iyadoo weli aanu dhalan baa yaxya ilaahay magaca uu sii bixiyey lam najcal lahu min qablu samiya ilaahay baa ka ajiibay ducadii ahayd wajcalhu rabbi radiya ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay cid isaga la magaco ka horreysay mama jirtaba ahlucilmiga qaarkood waxay leeyi waa qofkii horreeyey yaxyo loo bixiya macnu waa sida culimada qaarkoodna waxay leeyihin samiyan waxaa looga jeedaa ay mahiilan mid isagoo kala ah xagga wanaagoo ka horreeya mama jiraba haddii sidaa la idhahna waa min baabi alcaam aladi uriida bihi alkhusuus oo dee ambiye isaga ka fadli badnayd baa ka horreysay oo nabiy llaahi ibraahim uu ka mid yahay bilijmaac waa ka fadli badnaa yaxye ilaahay buu subxaana wa tacaala uu ugu tawasulay baahidiisa iyo taagdaradiisa iyo dacfigiisa inuu sheegtay wa hada min axabi alwasaa'il waxyaabaha ilaahay loogu tawasulana waa kuwa ilaahay u jeceliyey inuu addoonku dacfigiisa uu qirto marka hore iyo taagdaradiisa iyo baahidiisa lannu yadula cala atabari min alxawli walquwa wa tacalluq alqalb biاllaahi subxaanaه wa tacaala waayo tawasulka noocaasi wuxuu tusinayaa addoonkaasi awood iyo xeelad inuu meel iska dhigay midnaba aan isku hadlayna ilaah qura isku hadlaynayo iyo qalbigiisu si dhamaystiran inuu ilaahay ugu xidhayo subxaanaه wa tacaala itacalaq qalbuhu biاllaahi subxaanaه wa tacaala fii suurati alambiyaa ilaahay wuxuu yihi wazakariya id naadaa rabbah rabbi laa tadarnii farda wa anta khayru lwaariiin ay khayru lbaaqiin almaqsuudu bilwaariiina huna albaaqiin faاstajabnaa lahu wahabnaa lahu yaxya waaslaxnaa lahu zawja waxaan aayaddan u keenay iyadoo tii hore la macnaa faa'iide kalea ku jirta maa macnaa waaslaxnaa lahu zawja waxa aayaddu ay tilmaamaysaa bimacnaa ubad la-aantu marka hore asbaabteeda inay ka mid ahayd in xaaskiisu ay ahayd hayru saalixa lilxaml midaan uur aan qaadi karin inay ahayd bisababi barakati ducaa'ihi ilaahay subxaana wa tacaala xaaska xataa xaaladeedii buu bedelay culimada ahlu tafsiir waxay leeyihiin aslaxa allahu raximahaa ilaahay raximkeedii iyo ilmogeleenkeedii u hagaaji wajacalahaa saalixatan wa muhayaatan lilxaml ilaahay wuxuu ka dhigay mid ku habboon oo diyaaru ah inay uur qaado taana waxaa laga qaadanaya barakada iyo wanaagga ay leedahay mujaalasatu alsaalixiina wa musaaxabatu ahli اlkhayr faa'iidadii wanaagga ay leedahay dadka saalixiintaa in lala rafiiqo oo lala fadhiisto oo saaxiib lala noqdo xataa ducadooda ayaa khayrkeeda iyo barakeeda ay wax kaa soo gaadhayaan ilaahay subxaana wa tacaala reerkaa iyo ambiyada kale ka horeeyeyba aayadaha ka horeeya lagu sheegay wuxuu tilmaamay waxyaabaha ilaahay ducada uu kaga aqbalay inay ka mid tahay inay ahaayeen dad wanaagsan oo asbaabu ijaabati ducaa ay ahayd mid ku urursan inahum kanuu yusaaricuuna fi اlkhayraat wayadcuunana ragaba warahaba wa kanuu lana khaashiciin kuwa khayrka u degdegay ahaayeen caadadooda dhaqankooda waxaa ka mid ahaa markay xaaladdu ku adag tahay ilaahay bay beryi jireen subxana wa tacaala oo cid kale umay xaggooda irkan jirin marka ay barwaaqaysan yihiinna ilaahay may ilaabi jiray subxana wa tacala fii kilta alxaalatayn ilahay bay xusuusnaayeen subxana wa tacaala wa kanuu lana khaashiciin asbaabta ducada in la aqbalo sabab noqotay waxaa ka mid ah alkhushuuc ilahay bay subxana wa tacala ukhushuucsanaayen hada nabiy llaahi ayub ibtalaahu allahu subxana wa tacaala ibtilaaan cadiima laa naclamu lahu masiila nabiy llaahi ayub imtixaan aada u daran buu ilahay imtixaamay oo mid la mida kolley anigu waanan garanahayn oo aanan ogeyn waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku imtixaamay marka hore waxaa la siiyey ubad badan iyo maal badan ayaa la siiyey khayr badan baa la isugu daray nebigu ilaahay subxana wa tacaala ka dhig maal leh oo ubad leh caafimaad buu ilahay subxana wa tacala u siiyey markaasaa la imtixaamay waxaa ilaahay uu ku imtixaamay caruurtiisii inuu waayey oo ay dhinteen mid midna aan usoo hadhin waxaa lagu imtixaamay xoolihii o dham inay ka baxeen waxaa lagu imtixaamay caafimaadkii inuu waayey oo muddo aada iyo aada u dheer nas xadiday garan mayno mufasiriintuna waa isku khilaafaan muddo aada u dheer soddon sannadood afartan sannadood intaba waa la yidhi calaa kulli xaal ka qaada un meesha muddo dheer inuu xanuunsanayo dhulyaal u ahaa oo ay mufasiriintu tilmaamaan iyo ahlu taariikhba sida ibnu katiir uu ku sheegay fi lbidaaya waannihaaya inuu jidhkiisu googo-ay oo xataa dadkao dhami ay ka yaaceen oo ay ka fogaadeen markay u adkaysan waayeen yacnaa jidhkaa googo-ay iyo siifadda iyo urta uu yeeshay xanuunka awgiye xaaladda adag ayuu galay iltaja ila allahi subxaana wa tacaala ilaahay buu u iishay xaggiisa ilaahay buu beriyey dhibaatada inuu ka dulqaado dhibaatadaasina kaanat min ashayطaan shaydaan xaggii ayay ka timi ilaahay baana shaydaanka ku salliday liyabtaliyahu si uu imtixaamo ilaahay wuxuu ku sheegay fii suurati alambiyaa qisada nabiy llaahi ayuub wax ka mid a wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin nabiy llaahi ayuub ilaahay buu u dhawaaqay subxaana wa tacaala uu bariyey waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bariyey oo ugu tawasulay bilxaal atawasul bilxaal xaaladiisa darane uu ku jiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isagoo og ilaahay uu u sheegay si taag daradiisa iyo awood la-aantiisa u muujiyo iyo inaanu isagu dhibaatada iska dulqaadi karin xaaladiisana aanu bedeli karin wuxuu ilaahay ugu tawasulay bisifati raxma wa anta arxamu araaximiin ilaahay oo kuwa naxariista ka u naxariis badan baa tahay haakada daca allaha subxaana wa tacaala markiiba farajkii baa yimi min asamaa faاstajabnaa lahu ilahay wuxuu leeyay ducadiisii waanu aqbalnay fakashafnaa maa bihi min durin wax allaalo wixii dhibaato ku sugnayd baa mar qura laga xayuubiyey laa tayaas ya cabd allah hadduu xanuunku dishooday xataa dhulyaalaa tahay ha ka quusan farajka iyo ilaahay subxaana wa tacaala rawxiisa ha ka quusanin waxaa dhici karta in sabab muuqataaba iyadoona jirin ilaahay subxana wa tacala oo ku shaafiyo hamoodin un xanuunka waxaa bogsiiyaa ama sababu noqdaa inay yihiin aladwiya almaadiya waalcilaajaat alkimaawiya sida dadka xaaladoodu maanta ay u badan tahay dawooyinkaa muuqda kuwa laga sameeyey kiimikada ee dararkooda iyo dhibaatadooda ay ka badan tahay nafcigooda iyo waxtarkooda xaalado badan qofka haddii ay waxu taraan dhibaato ayay kaga tegayaan sida mid walba dusha kaga qoran ama warqadda la socota ku qoran waxaad ogaataa ducadu inay tahay min aqwa asbaabi shifaa asbaabta bogsashada xanuun laga bogsado keenta kuwa u xooga badan xaaladda isagoo ku jira ilahay buu baryey subxana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ducadii waa ka aqbalay fakashafnaa maa bihi min durin xanuunkii haystee dishooday ayuu ilaahay markiiba ka dulqaaday caafimaad buu ilaahay ugu bedelay wallahu calى kuli shayin qadiir wa aataynaahu ahlah wa milahum macahum ilahay wuxuu le waxaanu siinay reerkiisa iyo kuwo macnaa lamida ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin kuwii dhintayaba loo soo nooleeyeyba oo adduunyada loogu keenay ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin maye ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu siiyey kuwo bedelkooda ah oo meeshii u gala raxmatan min cindina wa dikraa lilcaabidiin arrintaasi waxay ku dhacday biraxmat illaah subxaana wa tacaala wallaahu raxiimu bicibaadih ilaahay suu u muujiyey raxmaddiisa iyo addoomaha suu u baro raxmat ullahi inay tahay qariiba ina raxmat allahi qariiba min almuxsiniin aad bay ugu dhowdahay dadka ahlulixsaanka weliba waxaa ilaahay subxaana wa tacaala sidaa u yeelay dadka ilaahay caabuda si arrintani waana ay ugu noqoto laa siyama almubtaliina minhu kuwa la imtixaamay kamida oo dadka ilaahay caabudaa marka la imtixaamo si aanay uquusan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u baryaan oo baahidooda ay ugu bandhigtaan oo ay u u aaminaan ay ugu kalsoonaadaan in ilaahay dhibaatada daran uu ka dulqaadi karo sida uga dulqaaday nebiy llaahi ayub u fiirso dhibaatadu inta ay leegeen iyo waxaa faradka sabab u noqday sida uu sahlan yahay mujarad kalimaat min alqalb wa ayuba id naadaa rabbah annii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin dhibaatadii muddada dheer soo jiitamaysa waxa ilaahay sabab uga dhigay inay faydanto hada adducaa aada aragtay inuu inay tahay mid aada iyo aad u kooban wadkur cabdanaa ayuub id naadaa rabbahu annii masaniya shayطaanu binusbin wa cadaab ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ku yihi urkub birijlik hada muqtasalu baaridu washaraab lugta dhulka ku dhufo un baa ilaahay subxana wa tacaala uli halkii dhulka uu ku dhuftay ilaahay waxa uu ka dilaaciyey il biyo ah oo laba faa'iido leh biyo qabow bay leedahay oo lagu maydho lana cabo biyaha halkaa ka soo baxay ku maydho baa la yidhi cabna kuwaasaa ilaahay sabab uga dhigay in dhibaatadii shaydaanku uu taabsiiyey meesha ay ka baxdo wahabnaa lahu ahlahu wamilahu macahu raxmata mina wa dikraa liuli lalbaab dadka cuquusha lihi si ay wax ugu qaataan hada nabiy llaahi muusa xaalad adag baa la soo derisay beledkiisii ayuu ka qaxay jiha uu u socdo oo u calaamadsani ma jirto sida ilaahay qisadiisa uu ku sheegay wuxuu ku soo baxay qoom xoolahoodii waraabsanaya oo laba dumari meesha ay kaga hadheen markii ay fuleen qolooyinkii aroorka ahaa markuu weydiiyey waxay u sheegeen marka ay dadkaasi meesha ay ka fulaan xoolaha inay waraabsadaan labadaa hablood sababtu waxay doonaysaba ha noqoto ama xishood ha noqoto ama inaan loo ogolayn aabbahoodo markaa nin u ah ana waxaa muuqata nin kale inaanu jirin oo hawshaa qabtaan isaguna odan weyn inuu yahay hawsha inaan qaban karin bay sheegeen fasaqaa lahumaa wuu u tabarucay oo ixsaan buu sameeyey kadibna wax hadala iyo wax sheekaa dumarkaa isagoon la gelin sida ilaahay uu sheegay uma tawallaa ila dil qaala inii rabbi inii lima anzalta ilaya min khayri faqiir wuxu uhi ilaahayow wixii khayraad ii soo dejiso waan u baahanahay manaa faqrigiisa iyo baahidiisu ilahay ugu tawasulay waxaanu ilaahay subxana wa tacaala weydiistay faraj cid garan maayo meel u astaysani ma jirto geedkaa hoostiisa ayuu iska fadhiistay ilaahay uu baryey subxaana wa tacaala farajka xagga ilaahay ka imanaya buu halkaa ku sugayey farajkii baa u yimi labadii dumar ahaa midkood baa ku soo noqotay iyadoo le aabbahay baa kuu yeedhaya si uu kaaga abaalmariyo waraabintii xoolaha ad noo waraabisay wuxuu helay markaa markii koowaad dad uu la dego oo uu la joogo uu heshido waxa uu helay macnaa in gabadh loo guuriyo waxa uu helay shaqo iyo camal ilaahay baa subxaana wa tacaala ducadaa sabab uga dhigay macnaa farajka intaa leeg rasuuluna wa nabiyuna maxamed alayh afdal salaatu watasliim xaalado badan oo adag baa soo maray hal tusaale aynu soo qaadano fii ghaswati badrin nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal aan doonahayn buu ka baxay magaalada madiina walihaada saxaabadii o dhami may raacin intii markaa warka maqashay ayuunbaa raacday waayo ujeeddada uu u baxay may ahayn dagaal inuu galo diyaar garowgiisa iyo tabaamushihiisana ma lahayn safar qureeshi ay leedahay oo cadowga ilaahay ahay inuu furto ayuu doonayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo uu qabsado laakiin sida aynu la soconno xaaladdii waxay isu bedeshay xaalo dagaal ciidan baa ka soo baxay magaaladii maka isu soo habar wacday oo quraysh iyo qabaa'il kaloo la socdaba leh siyaasadda xikmadda ku dhisani keensan mayso in ciidankaa uu rasuulku iskaga tago magaalada madiina uu ku noqdo leanno ciidankaasi haddii xuduuddii addawla alislaamiya ay ka telinaysay uu soo galo oo dhinaca uu doonayo uu u maro oo cidina aanay waabin waxaa arrintaas ay daciifinaysaa mawqifka addawla alislaamiya alfatiya fi lmadiina dowladda islaamka curdanka ee magaalada madiine ka dhisay waxaa kale sabab noqonaysaa cadowgu inuu kusoo dhiirado walihaada rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu go-aansaday bacda an istashaara saxaaba saxaaba markuu la tashaday kadib in ciidanka labada ciidan ay is arkaan oo liqaa uu dhaco xalo adag baa soo waajahday ciidanku ciidanka waa ka badan yahay waa ka hub badan yahay waa ka gaadiid badan yahay waa ka sahay badan yahay rasuulku calayh afdal salaatu watasliim xaaladda adagi markii ay soo waajahday ilaahay buu subxaana wa tacaala iltajaa ila allah ilaahay buu faraj uu ka dalbay iyo xaaladda adag inuu ka saaro wuxuu bilaabay bada-a fi ducaa isagoo gacmaha kor u qaaday qibladana u jeeda ilaa uu isilaamayba rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim oo go-i xataa degta u saaraa uu ka dhacay ama uu huwanaa go-i dusha uu ka huwanaa uu ka dhacay abubakr radi allahu canhu go-a u celcelinayay min shiddati iqraaqihi fi ducaa sida ducada ugu qarqoomay bimacnaa uu u dhex galay qalbigiisuu samada ugu jihaystay macnaa nasya macnaa axwaashii daahirka ahaydba waa ka baxayba qalbigiisa ayaa si dhamaystiran oo kulliya xagga ilaahay subxana wa tacaala u jihaystay ilaahay baa subxana wa tacaala farajkii u keenay rasuulka caleyh afdal salaatu watasliim faakramahu allahu binnasri lmubiin waxa ilaahay uu ku maamuusay guul cad cadowgiina ilaahay waa jebiyey ciidankii islaamka iyo addawla alislaamiyana guul bay halkaa kala noqotay aan ku koobnaynuun in macrikad iyo goobtii ciidankii gaalada ay kaga adkaadeen bal muujisay awoodda ay leedahay addawla alislaamiya sababna u noqotay cadow badan oo markii hore ku hamiyaayey inuu soo weeraru soo faragashado in wax weeyaan dib uu u fadhiisto umu salma radi allahu canha wa awalu beytin beytu abi salama wa awalu beytin yanaa haajara min maka ila lmadiina waa qoyska u horreeyey markii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam saxaabada u fasaxay inay maka ka qaxaana madiina ay u hijroodaan ay u qaxaan waa qoyska u horreeye go-aankaa gaadhay wuxuu soo diyaarsaday awrkii uu ku safri lahaa isaga iyo ilmihiisa yar iyo xaaskiisu oo sahayd inay u saaran tahay markii ay ka war heleen qoladii ay xaaskiisu ay ka dhalatay waxay idhahdeen haddii aada waalatay oo naftaada aanad u turahayn oo aanad naga maqlahayn talo manaa inantayada kaxaysan maysa xaaskiisii bay markaa xoog ay kaga qaadeen oo musalama ah qoladii markaa isagu uu ka dhashay baa warka noocaasa maqashay alxamiya alqabaliyana waa jirtaa iyaguna waxay dhahen mar haddii aada inankayagii xaaskiisii aad ka qaadeen oo inantiiniya ila inanka yar ama ilmaha yar dee annagaa dhalay oo iyaguna inanka yaraa bay qaateen isagu waa iska tegi waa hijroodo arrintaas soo ugumay noqon inuu hijradiiu ka istaago wuu tegi xaaskiisiina qolaa haysata ilmihiisi yaraana qolaa haysata umu salama maxay samaysay xaaladda adaga ay ku jirto rabbi ayaa subxaana wa tacaala u bandhigatay ilaahay baanay faraj weydiisatay subax kasta ilahay bay beryi jirtay ilaahay baa xaaladdii bedelay oo kuwii cadowga ahaa aanu naxahayn ayaa ilaahay quluubtoodii uu bedelay oo halkii markii hore cadowtinimo iyo tuurisla-aan ay ku sifaysnaayeen waxaa ilaahay quluubtooda uu ku tuuray raxma inay u naxariistaan oo ay u turaan mid un baa ilaahay uu ka dhawaajiyo o yihi war maski maskiinaddan ilmaheeda inaga siiya ilmaheedii baa loo soo celiyey saasay ku safartay markaasaa weliba nin gaala laakiin aamina ilaahay subxaana wa tacaala u sakiray oo ilaa uu tusay oo uu gaadhsiiyey duleedka quba waxa weeyaan aan ka soo noqon saas ayaa farajka u helaya qofka xaaladdu marka ay ku adkaato ilahay subxana watacala arrinkiisa u bandhigta u fiirsa saddexdii nin safarka ku jiray godka galay dhagaxuu ku daboolnay waa xaalad adag xaaladda adag markii ay galeen ilahay bay subxana watacaala xusuusteen iyagoo isxusuusinaya waxay yidhaahdeen waxaad ogaataan halkan ilaahay mooyaane cid kale nagama badbaadin karto fadcu llaha bisaalixi acmaalikum ilaahay waxaad ku baridaan acmaashiina saalixa mid walba waxay xusuusataa camalkaad islahayd maalintaad ugu ikhlaas badnayd baad samaysay camalkaad tirsanayso taana waxaa laga qaadanaya waan ina xusuusinaya acmaashaada qaar hoosta kaaga xariiqani waa inay jiraan macnaa kuu calaamadsan oo ku si gaara kuugu tirsan oo xaaladuhu marka ay kugu adkaadaan ilaahay subxaana watacaala aada ugu tawasusho oo rabbi subxaana watacaala aada ku barido waxaynu ogsoonahay mid waliba camalkii uu tirsanaayey bacda aliimaan ayuu ilaahay subxaana watacaala uu ku bariyey mid ilaahay ugu tawasuloo ku bariyey biru lwaalideyn iyo mid ilaahay ugu tawasulay biadaa'i alamaana gudista amaanada iyo mid ilaahay ugu tawasulay xaaraan suurtagal u ahayd oo ilaahay daraaddii uu uga tegey dhagax weyn baa ayaa ku daboolan godka waxa weeyaan afaafkiisa ma jiraan raaficaat wiishash ma jiraan iyo iyo cagafyo waaweyn oo dhagaxaa riixaa dhagax marka iyagu ay riixi karayeenna maaha cid ka war haysaana ma jirto god bay galeen godkiina waa ku daboolmay meel cidlaana waa marayaan oo marka horeba gabalka halka ugu dumay godkaasaabay bideenba meelay ku badbaadi karaan oo hoy habeenkaa u noqon karta acmaashooda saalixa bay ilaahay ku bariyeen miftaaxu ducaa ayay farajka ay ku raadiyeen saddexdaa mid kii horey ilaahay markuu bariyey xoogay baa dhagaxuu dhaqaaqay yaa dhaqaajiyey allah subxana wa tacaala kii labaad xoogay buu dhaqaaqay kii saddexaad waa banaanaaday albaabkii ama afaafkii godku iyagoo soconaya oo aan foorarsan ama aan gurguuranahayn bay ka soo baxeen xaaladda adaga ay galeen waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga badbaadiyey maanaa bisababi adducaa haadi ya ikhwaani waa tusaalayaal aynu ka soo qaadanay nolosha ambiyada la imtixaamay iyo dadka saalixiintaha qaarkood oo tusinaysa ducadu inay tahay miftaaxa u weyn ee lagu furta albaabada farajka iyo albaabka waxa weeyaan u ballaarhan loo looga galo farajka markay xaaladdu markaa ay kugu adkaato oo warwarku iyo murugadu ay ku hareereyso naftaada ha kaga bakaylin inaad ilaahay barido subxaana wa tacaala min qalbik adoo ilaalinaya aadaabu ducaa miftaax labaad waa atawbatu walistikfaar markay xaaladdu kugu adkaato waa inaad xisaabtanto ood isweydiisaa xaggee baa lagaaga yimi talow maxaa sabab u ah dhibaatadan inay kugu dhacdo qofka saalixaayo markiiba yatahimu nafsahu naftiisa ayuu tuhumayaa laakiin dadka in fara badan oo ka midii arrintan iyo dhibaatadan dhacday inay iyagu sababu noqon karaan ama ay wax ku yeelan karaanba maba xusuustaan walihaada baa xalka ay ka raadiyaan meel kale oo aan ahayn waxa weeyaan meeshiisa waxyaabaha dadka ku dhacaaya dhibaatooyinka iyo kurbooyinka la soo darsaya ee dadka muslimiintaa asiibaya ee noocyada badan badankooda waxaa sababu ah dembiyada allah subxaana wa tacaala gafuuru raxiim kaa baana inoo sheegay wamaa asaabakum min musiiba fabima kasabat aydiikum waxa idin asiiba ee musiibe iyo dhibaata waxaa sababu ah wixii idinku aada samayseen wayacfu can katiir weliba ilaahay inta aanu idinku ciqaabin ayaa fara badan ee uu idinka cafiyo idan marka ay shidda iyo dhibaata ay kula soo daristo ay kugu dhacdo markii waxaad u degdegtaa tawbada aada ka toobad keenayso dembiyada aada og tahay inaad samaysay intaa waa la dembaabayaa iyo kuwa aanad ogeynba waastakfiruka fima laa aclam oo mima laa aclam waxaanad farabadisaa alistikfaar ilahayna dembi dhaaf weydiisato waxaad biidni illaahi tacaala aada gaadi doontaa waxaad doonayso waxaanad ka badbaadi doontaa dhibaatada aada ka cabanaysa ilaahay baa yihi watuubuu ila allahi jamiica ayuha almuuminuun muuminiinay dhammaantiin ba ilahay u toobad keena maxay natiijadu noqonaysaa bacda tawba alfalaax lacalakum tuflixuun alfalaaxna waa maxay waa xusuulu lmaluub wixii aada doonaysa inaad hesho wixii aada dhibsanaysayna inaad ka badbaaddo idan dhibaatadan ku haysata inuu ilaahay kaa dulqaado ayaa ay sababu noqonaysaa tawbadu iyo istikfaartu waayo atawba walistikfaar waa biyaha qalbiga lagu maydho si looga suuliyo wasakda iyo qurunka dembigu uu sababta u yahay tawbada iyo istikfaartu waa nuurka waa annuur aladi yamxu laahu bihi ulumaat alcisyaan waa nuurka ilaahay uu ku tirtiro meesha uu kaga saaro madowga dembiyada iyo macsiyadu ay keento oo sababu noqonaya nuuru raxmaan addoonka inuu usoo noqdo ilahina subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim calaa lisaani rusulihi wa ambiyaaih in towbadda iyo istikfaartu ay ka mid tahay asbaabta keenta in alhumuum warwaradu inay suulaan wa tanfiis alkuruub kurbooyinka iyo dhibaatooyinkana inuu ilaahay qofka faraj uga yeelo farajkuna uu soo dego qaala allahu tacaala calaa lisaani nabiyihi nuux faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara waxaan idhi rabbigiin dembi dhaaf weydiista waa ghafaar uu idiin dembi dhaafaya istikfaarta maxaa lagu helayaa yursil isamaa calaykum idraara abaar haddii aada ku jirteen waxay sababu noqonaysaa farajku inuu yimaado oo roob bara waaweyn oo biyo badan oo nafci badani samada uu ka yimaado wayumdidkum biamwaalin wa baniin istikfaartu waxay sababu noqonaysaa hadduu faqri ku hayey inuu ilaahay xoola ku siiyo haddii ubad la-aani ay ku haysay in ilaahay subxana wa tacaala ubad uu ku siiyo wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara inuu ilaahay dhulka uu kuu barakeeyo ayay sababu noqonaysaa walihaada ba xasanu lbasri taabiciyu ljaliil nin baa u yimi markaasaa wuxuu uga cawday ninkaasi abaar faqaala lahu istakfir illah ilaahay dembi dhaaf weydiisa buui nin kale u yimo wuxuu ka cawday faqri baahiba ay haysa buu yihi wuxuu ku yihi istakfir illah ilaahay dembi dhaaf weydiiso mid saddexaad baa u yimo wuxuu ka cawday ubad la-aan iyo inaanu dhalin wuxuu hi ilaahay dembi dhaaf weydiiso arrintaasaa la weydiiyo waxaa ihi saddexda nin midbaa arrin gaara buu ka cabanayay mid walbana waxaa dawo uga dhigtay inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto faqaala maa qultu min cindii shay-an maaha buuhi arrintaasi arrin anigu aan iska idhi un oo anigu aan iska samaystay ina allaha tacaala yaquul fii suurati nuux istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil isamaa calaykum idraara marka istikfaartu inay abaarta ay dawo ka tahay ayaa aayaddu ay tusay wayumdidkum biamwaali wa baniin inay dawo ka tahay ubad la-aanta iyo waxa weeyaan faqriga walihaada baan ayaan saa ugu jawaabay buu yihi mar kale waa ka ilaahayn isagoo axad ulambiyaa ka warramaya oo qoomkiisii waaninaya wa yaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh qoomkaygow ilaahay dembi dhaaf weydiista u toobadkeena maxay natiijadu noqonaysaa yursil isamaa calaykum idraara wayazidkum quwata ilaa quwatikum walaa tatawallow mujrimiin markaad ilaahay u toobad keentana dembi dhaaf weydiisataan samaduu ilaahay furaya bibarakati tawbati walistikfaar xoog iyo awood buu ilaahay idin yeelaya fara badan baa ka cabanaya taagdarro sooma ma doonaysaa inaad hataa muruqyadaadu inay go-aan oo xoog aada yeelato aksir min alistikfaar malaa birada qaadqaadiyo jimicsuunbaa xoog lagu helaa iyo jirku inuu adkaado iyo inu islaan waayo dadka waxay intaqat caleyhi alxayaat almaadiya saynu tilmaamay lakin aksir min alistikfaar asaxaaba kaanuu aqwiyaa dadka kuwa u xoog badan ayay ahaayeen waayo waxa weeyaan waxaan kuwa xuska ilaahay iyo istikfaarta aada u fara badiya fa acطaahum allahu subxaana watacaala quwa ilahay awood buu siiyey maydaan garanayn safiina saxaabiga la odhan jiray magacaa rasuulku u bixiyey wax allaala wixii ciidanku alaab uu sitay buu kelidii qaaday markaasaa rasuulku yihi anta safiina bal awoodda ilaahay subxana watacala u yeelay malag qaarkood baa fardaha ka dheeran jiray waa awood buu ilaahay subxaana watacala u yeelay ilahay baa awooddaa geliyey marka istikfaarta aada ha loo farabadiyo tawbada markay xaaladdu ay adkaato oo nafta ha la xisaabiyo oo khaladka ay ku jirto ha laga saaro oo ha laga saxo arrinta saddexaad ama miftaaxa saddexaad waa ataqwa dheerayn mayno waa allah subxaana wa tacaala addoonku inuu ka baqdo sharciga ilaahay uu usoo dejiyey uu ku camal falo maalinta adduunyadan uu ka guurayana u diyaar garoobo sahideeda waxa weeyaan u diyaarsado qofka markaa sifadaa yeesha ilaahay baa dhibaatooyinka la soo darsa meeluu uga baxo u yeelaya waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wa yarzuqu min xaysu laa yaxtasib yaana makraj min maada makraj min kuli shidda wa min kuli diiq dhibaato kasta meeluu uga baxo ayaa ilaahay subxana wa tacaala u yeelaya weliba ziyaadatan calaa dalik wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib risqigu meel aanu ka filanahayn ayuu uga imanaya wa qaala tacaala walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaai waalard taqwada waxaa lagu helayaa barakada samada iyo barakada dhulka samada ilahay baa barakaynayo roob waxtar la ka keenaya dhulkana ilaahay baa barakaynayo wax lagu intifaaca ka soo saaraya bisababi taqwa taqwadu abaartay dawo ka noqonaysa abaarta samada iyo abaarta dhulka labadaba taqwadu waxay sababu noqonaysaa ilaahay nasrigiisa in la helo xataa cadowgu marka uu ku hareereeyo in ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga gargaaro balaa in tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad sabirtaan ood ilaahay ka baqataan shirqoolka gaaladu waxba idinka qaadi maayo waxaa gaalada idin jebinaya waa sabir la-aan waxaa gaalada idin jebinayaa waa taqwo la-aan ma aha tiro yaraan idinku aad ku sifaysantihiin iyo iyagu inay tiro badan yihiin ma aha inay idinka hu badan yihiin ma aha inay idinka dhaqaalo badan yihiin waayo qilada muslimiinta yaraantooda min xaysu alcadad min xaysu alcudda ilaahay baa subxaana wa tacaala ku kabaayo binasrihi haddii la helo asabr wataqwa haddaad doonto inaad ogaato taasoo ah xayaat waaqiciya nolol dhaba waxaad u noqotaa ilaa xayaati الnabiyi alayhi الsalaatu wasalaam wالصaxaaba ridwan اllahi calayhim furaha afraad ee ka mida mafaatiixu اlfaraj waa atawakul calى اllah wa quwaة الraja waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad tala saarata sidqu اlictimaadi calى اllah si dhaba inaad ilaahay isugu hadlaysid adoo asbaabtii lagu fasaxayna la imanaya inaad ilaahay ku kalsoonaatid subxaana wa tacaala rajo xoog badanna aad ka qabtid in ilaahay subxaana wa tacaala baahidaadaasi uu daboolayo xaaladda adagna ilaahay uu kaa saarayo walu fiirso saxaabata rasuuli illah xaalad adag bay ku jireen fii ghaswati uxud toddobaatan baa la dilay toddobaatanna waa la dhaawacay canaainta dhimati mooyaane inta kalena badankoodu waa dhaawac iyagoo xaaladaa ku jira ayaa rasuulka waxaa soo gaadhay war odhanaya abuu sufyaan iyo ciidankiisu way soo rogaal celiyeeno magaalada madiine lafteedaabay rabaan inay soo weeraraan iyagoo weli hubkiiba aan dhulka dhigin oo aan nasan rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku siiyey inay baxaan oo ciidanka ay ka hor tagaan inta aanu magaalada gudaheeda aanu soo gelin oo dagaalku gondahooda aanu ka dhicin rasuulka alayhi salaatu wasalaam way addeeceen iyagoo xaaladda aadka u adag ku jira markaasa waxa u yimi war qofka tawakulkiisu uu daciifka yahay kalsoonida ilaahay uu ku qabaana ee hooseyso bimacnaa sabab ugu noqon kara inaanu u bixin ghaswada ama dagaalkaas aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshaw nin baa u yimi iyagoo xamraa lasad meesha la idhaahdo maraya annabiyu alayhi الsalaatu wasalaam wasaxaaba ninkaasi waxa uu leeyahay dadkii oo dhan baa isu soo kiin urursaday waa la isugu kiin habar wacday lafihiina u tudo ordoo noqda iskama celin kartaan ciidanka halkan aan kusoo dhaafeen fazaadahum iimaana arrintaasi iimaan baaba usii kordhisayba waayo macnaa ahlul iimaanka calaamadooda waxaa ka mida in la colaadiyo maxay yidhaahdeen xaaladdaa adag maxay kaga baxeen bitawakuli cala allahi wahiqati bih inay ilaahay tala saarteen ay isku haleeyeen rabbina ay ku kalsoonaadeen wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil ilahay baa nagu filan ba yihahden cid kale uma baahnin cid la tala saartana ilahay baa u wanaagsan bisababi hada tawakul ayaa xaaladdii isbedeshay ilahay un baa argagax ku tuuray ciidankii ku soo socday madiina dagaal ballamay kulminba faاnqalabuu binicmati min allahi wa fadl waxay la noqdeen nicmo xagga ilaahay ka haatiyo fadl oo ajar iyo hawaab ay ku heleen biطaacatihim lلnabiy alayhi الsalaatu wasalaam maca kawnihim fii xaalati shadiida طaacada rasuulka ay adeeceen iyagoo ku jiray xaalad adag faاnqalabuu binicmati min allahi wa fadl lam ymsashum suu dhibaatana may taabanoo dagaal ba may arag wاtabacuu ridwan اllah wallahu duu fadli caliim hadihi faa'idaة الtawakul calى اllahi subxana wa tacaala xaaladaha adag in ilaahay subxana wa tacaala uu kaa farajo farajuu kaaga yeelo ayuu sababu noqonaya wa qaala tacaala in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi laakiin nasriga maxaa lagu helaa wa cala allahi falyatawakal ilmuuminuun manaa bitawakul wa hada muuminu aali fircawn waa nin muumin oo ka tirsanaa reer fircoon ninkaasi qoomkiisii buu waaniyey aada buu waaniyey dacwadiisii way aqbali waayeen bal waxay go-aansadeen inay shirqoolaan oo ay dhibaateeyaan muxuu kaga baxay shirqoolka iyo dhibaatadii lala dabacsanaa bitawakuli cala allah ilaahay baa sheegay inuu yihi fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah hadalka aan idin leeyahay iyo waanadaa maanta khiyaalka idinla ahy iyadoo xaqiiqaa bay hortiina iman doontaa maalin kale ad garan doontaa ayuu yidhi aniga miyaa haddaad dhibaato ila damacdaan ufawidu amrii ila allah arrinkayga ilaahay baan u dhiibanayaa ina allaha basiiru bilcibaad xaaladda addoomuhuna ilaahay kama qarsoona ilaahay subxana wa tacaala addoomihiisa waa kal waa og yahay waana kala yaqaanaa xaalad adag buu ku jiraa ilaahay buu tala saarto arrinkiisa u dhiibta suu xaaladda adag ilahay uga saaro fawaqaahu allahu sayiaati ma makaruu waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab ilaahay baa ka ilaaliyey shirqoolkii iyo dhibaatooyinkii xumaa ee daraa ee ay la doonayeen iyagii baana cadaabku uu ku habsadeen u fiirso nabiy llaahi yacquub waa qisa cajiiba qisatu nabiy llaahi yuusuf aabba aabbe inankii yaraa uu jeclaa waayey rag iyo ruux meeshuu maray aan garanahayn waa qiso dheer laakiin waxaan uga jeedaa un dhowr jeer bay ku soo noqnoqotay qisadaa dhexdeeda haddaad u fiirsato hadalla tusinaya tawakulka nebiy llaahi yacquub iyo rajada xoogga badan uu ka qabay inuu inankiisaasi usoo noqon doono oo muuquusan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka tilmaamay markii ay yidhaahdeen bahal baa cunay inankaagii inuu yihi bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamiil xaaladda adag waxa uu kaga baxay sabir iyo wallahu lmustacaanu calaa ma tasifuun ilaahay subxaana wa tacaala icaano iyo kaalmo inuu weydiistay rabbi subxaana wa tacaala ilaahay baana subxaana wa tacaala manaa dhibaatadii adkayd ka saaro faraj uga yeelay xaaladii adkayd way isbedeshay waxay isu bedeshay waxa weeyaan inuu inankiisii helay weliba madax oo soo dhoweeyey warafaca abaweyhi cala alcarsh mar kale wuxu uhi ya bani yadhabuu fataxasasuu min yuusufa walaa tayaasuu wa akhiihim ee la socod walaa tayaasuu min rawxi illaah ilaahay farajkiisa ha ka quusanina manaa fataxasasuu min yuusufa wa akhiih walaa tayaasuu min rawxi illaah manaa rajo badan ka qaba inaad heli doontaan inamadaas ha quusanina sifaadka muuminiinta ka mid maaha quusashadu xaalad kastoo adagoo la soo derista faraj bay xagga ilaahay ka rajeynayaan asbaabtiina waa la imanaya inahu laa yanaasu min rawxi illaah ila alqawmu alkaafiruun almuhim qofka ilaahay tala saarta waxaa ku filan ilahay subxaana wa tacala waman yatawakal calى اllahi fahuwa xasbu fi اdunya wاlaakhira wa min kuli nacam shidati wa karbin arrinta shanaad aan ku gebagabaynaya waxay tahay farajka sababu noqota waa alcibaada gaar ahaan salaada xaaladdu maray kugu adkaato xagga cibaadada ujeeso fafiruu ilى اllah xagga ilahay u carab walihaada u fiirso dayixu markuu madoobaado muxuu samayn jiray rasuulku alayh isalaatu wasalaam salaada iyo xuska ilaahay iyo sadaqada iyo ayuu rasuulku u carari jiray dad kale wuxuu ku uri fafzacuu ila salaa manaa xagga salaada u yaaca salaada ku argagaxa manaa markaad argagaxdaan dadka qaar markay naxaan ee xaaladaga la soo daristo way qayliyaan soo ma qaar waxa weeyaan cid bay u yeedhaan qaarba waxbay sameeyaan lakiin xaaladaada markay la soo daristo idinku xagga salaada u yaaca jawaabtiinu ha noqoto xagga salaada inaad u yaacdaan waayo salaada in la kaalmaysto oo dhibaatooyinka laga kaalmaysto ilahay baa qur-aan ku sheegay wastaciinuu bisabri wasalaa wa inaha lakabiiratu ila cala alkhaashiciin istacin bisalaa walihaada rasuulkeena sifaatkiisa maxaa ka mid ahaa idaa xazabahu amru fazica ila salaa rasuulka marka arrini ay la soo daristo markiiba waxaa u carari jiray xagga salaada ilahi ba subxana wa tacala u tukan jiray habeenkii leylat lbadr oo xaalad adag ahayd habeenkao dhan rasuulku waa tukan jiray intuu shajara geed xaggiisa u jeesto sutradu ka dhigto habeenkao dhan salaad buu ku jiray salaada dhexdeeda rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ducaynaayey u fiirsa waxa weeyaan zawjatu nabiy llaahi ibraahim waxay soo mareen nin jabbaara nin waxa weeyaan isku darsaday xukun uu talada gacanta ku hayo isla markaana sankaa ka hadlayo kibirsan oo gabarh kasta oo cajabisan ninkeeda kala hadha gabadhaas markii ninkaas uu u yeedhay manaa sallat rakcateyn sa xadiidka saxiixa ku soo aroortay laba ragcadood bay tukatay xaaladda adag ilaahay subxaana wa tacaala asbaabta uu kaga saaray waxaa ka mid ahaa asalaa walihada ya cabd allah hadday xaaladdu kugu adkaato xagga salaada oo carab waysada wanaaji ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u jeeso qalbigaaga ha u jeesto bikhushuucin wa dumuuc adoo khushuucsan oo ooyaya oo aayaadka qur-aankaad akhriyaysa salaada dhexdeeda macaanideeda u fiirsanaya marka aada wejiga dhulka la gaadho ashkatadaada markaa gudbi wax allaaliyo waxaad baahi iyo dan leedahayna sheego wax allaalo waxaad ka cabanaysana ilaahay subxaana wa tacaala u bandhig waa markaad ilaahay ugu dhowdahay aqrab maa yakuunu alcabdu min rabbi huwa saajid waa xaaladda addoonku u mudan yahay hadduu ducaysto in ilaahay subxaana wa tacaala ducada uu ka aqbalo waxa aan kusoo gebagabeynayaa hal qodob oo shantaa dheer mujarad ana xusuusinaya ima qora qodobkaas waa maxay waa tafriij alkuruub can ilaakhariin wa icaanatuhum dhibaata markay kula soo daristo si ilaahay subxaana wa tacaala uu kaaga dul qaado sifaha kuu noqoto dadka dhibaataysan inaad dhibaatada had ya jaraale haddaad ka dulqaadi karaysa aad ka dulqaadid ka gaaja haysa inaad waxsiisid ka gaadid u baahan inaad qaadid hadaad u gaadid haysid ka jahligu hayo inaad ka saartid haddaad cilmi dheer tahay ka alaabtiisa in gaadiidkiisa loo saaro u baahan inaad u saartid ka u baahan gaadhiga in laga riixo ha dhaafi ka waxa weeyaan sidaas oo kale meel aanu garanayn ku socda ee ku weydiiye tus haddaad dadka dhibaatada aad ka dulqaado aljaza waa min jinsi alcamal ilahi baa yihi hal jazaau lixsaani ila lixsaan ixsaan haddaad samayso abaalmarintu waa maxay adna ilaahay subxana wa tacaala inuu ixsaanu kuu sameeyo wallahu fii cawni lcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih intaad walaalkaaga muslimkaa u kaalmaynayso ilaahayna uu ku kaalmaynaya walihaada dadka dhibaataysan haddaad u kaalmayso adigana xaalad adagi maray kula soo gudboonaato jazaan lak iyadoo ilaahay uu ku abaal marinayo ilahi baa subxana wa tacaala kuu kaalmaynaya ku dadaal markaa inaad dadka dhibaataysan had iyo jeeraale aad u kaalmayso ood naftaada dhaqan iyo caado aada uga dhigto si adigana marka dhibaata ay kula soo daristo ilaahay subxaana wa tacaala faraj iyo makrajuu kaaga yeelo ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dhibaatooyinka iyo shadaa'idda adduunyadana faraj iyo makraj haynooga yeelo wallahu aclam waxka bilaahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina moxamed